في المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه bal wuxuu u baabaysan yahay jariir ibnu cabdillaahi fadaaishiisii wax kaba mid ah jariir ibnu cabdillaahina waa saxaabi asxaabtii rasuulkii ilaahay dee kuwoodii aada u mudnaaba kaba mid ah fadligiisana in sha allahu tacaala xadiidkan wax ka mida kuba arki doonaa kolle waa dadkii beryaha dambe islaamo qolooyin baa yidhaahba islaamkiisu afartameeye cishunbu wafaadkii rasuulka kaba horeeyey laakiin kolley taas waxba kama jiraanoo xajartulwadaac uu joogay oo xadiidkii istansiti naasa yaa jariir waa kii rasuulka ilaahay lahaa dadka aamusi jariirow maalintii uu carafo joogay laakiin kolley waa sanada ama caam alwufuud oo sanadii sagaalaad ama wixii kaba dambeeyey baa islaamkiisu ahaa bal markaasi waana saxaabi markii dambe ilaa kontonkii hijradiiyo ilaa meelaha waa soo gaadhay aada u qiimo badanna u ahaa marka la eego dee fi lislaam iyo qabla alislaamba waana tan axaadiistii kuba soo aroortay fadligiisa wax kaba mida oo wuxuu uhi imaam muslim raximah اllahu tacaala xadaثana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khaalid bnu cabdillaahi can bayaanin can qays bni abi xaazimin can jariir bni cabdillaahi xa وxdثnي cبدالحميد بن بيان قال xdثnا خالد عن بيان قال سمعت قيس بن أبي xاaزم يقول قال جرير بن عبداللaه bal سندku koley de waa dadi ay kitaabka kusoo noqnoqday intooda badan khالد بن cabdاللahina waa ضحاn بيان بن بشhر الأحmسna waa nin qays ibn abi xaasim iyo jariir iyo isla reer ahaayeen horena aynu kitaabka ugu soo aragnay sanadka labaadna sheekha muslim cabdulxamiid bnu bayaan weeye bayaanku ma aha bayaanka hore dee matalan sanadka dhexdiisa kuba sugan ee bayaan ibnu bishrin aan nidhi waa nin kale oo bayaan ibnu zakariya la idhaah baa waalidkii yahay waana nin caashiro ka midoo hiqa ah khaalidkuse waa khaalidkii hore uun khaalid ibn cabdillaahi daxaane bal waxaan leenahay cabdilxamiid ibnu bayaan iyo bayaankaasi maaha wax qaraabii kama dhaxayso ismana aanay dhalin weeye kaasna waa bayaan ibnu bishrin kana waa bayaan kale wuxuu yihi markaa qays ibn ibn abi xaazim ama ayaan maqlay bayaan baa yihi qays ibn abi xaazim oo yihi qaala jariir ibnu cabdillaahi jariir ibnu cabdillaahi baa yidhi ma xajabanii imu xijaabin rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay mundu waqti laga bilaabo aslamtu aan soo islaamay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh markastoon u imaado uu ii idmayey maha macnuu dee xijaab la-aan idan la-aan buu iska soo gelayay sidaanku waa shay mashruucoo ruuxu ge guri aanu lahayn hadduu imanayo sidaankii waxaa de waa mid laba faray waxa weeyaan un kol haddii anigu aan imaadoon ka idan dalbaba rasuulka ilaahay uu iidmayey ii fasaxayey inaan u soo galo ee imuu celin si aan anigu usoo islaamay de walaa ra'aanii imana arkin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaa uu i arko aan kulanno daxika waa qoslayay macnaa weji aada u furfuran oo faraxsan baa rasuulka ilaahay kusoo dhoweynayey wuu qoslayey ama waa sida lafti kuba yimid tabasamo wiilka caddaynaya adigu weji bishri iyo dalaaqo iyo farxadi kaba muuqato ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabigan dee waa ikraam ahaan ludfi ahaan iyo bashaasho ahaan buu ku qaabilayey xadiis baa jiro kolley sanadkiisu xasan iyo idaa ataakum kariimu qowmi faakrimuuhu rasuulkaa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolle albaniyana waa taxsiiniya hadduu idin yimaado qowm kariimkood karaameeya waxay culimmadu yidhaahna dee walow macnuhu caamkaa yahay laakiin sababtii hore isagay ahayd bo rasuulka ilaahay isaga ayuu laba jeeday oo isaga ayuu haddee bal xadiidka wuruudkiisu marka horeba ahaa qowm kariimkood hadduu idin yimaado taas bal xadiid kaleo isaguna kaba sii xoog badanna waxa kuba yimi rasuulka ilaahay markuu iman doono sii sheegay oo waxaa idin iman doona min khayri dii yeman waa yeman dee dadkaas ah kuwii uguma khayrka badna ayaaba idin iman doono dee isagaana yimi markaas iyadoo rasuulka ilaahay arrinkaasiiba sheegay bal taas bay ahayd bada walaa ra'anii ilaa daxik fadiila daahira ayaa jariir uguma sugan وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna وkiع وأbو أsامة عن إسmاعيل ح وxadثna بن نmayr qال xadثna cabdاللahi بن إdrيس qال xadثna إسmاعيل عan qaysi عan jarيir qال أنh qاal bal snadka koley raggii hore adigu de waxa kaga sugan qays iبn أbي xaasimu qayskani waa isaga ismaaciilkana waa ismaaciil aynu marar kala duwan soo maray isla reer ahaayeen oo taabici oo ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi qays ibn abi xaazimna waa reer axmas bayaan waa saas oo kale jariil ibn cabdillaahi waa reerkaas waa bal matalan haddaba in qays baa muxuu kaba warinaya can jariilin qaala maa xajabanii rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam mundu aslamtu macnihiina waa ta aan soo sheegnay oo inan u soo galay igamuu mancin weeye fii waqti min alawqaat ee marka guriga imaadeen rasuulka ilaahay ka idan dalbaba waa ii idmaye walaa ra'anii imu arag ilaa tabasama fii wejhi waa daxika sida lafdigii hore kan baa maqsuudku yahay oo hadduu i arkana ama imu arag ilaa i arko tabasama waa ilka cadaynayay muusoonayay fii weji aduu weji farfuran faraxsan ayuu kuba qaabilayay zaad bnu numayrin wuxuu ziyaadiyey fii xadiidihi xadiidkiisa can ibni idriisa cabdillaahi ibnu idriis kaba wariyey walaqad shakowtu oo waxa uu zaada u leeyahay xadiidkan cabdullaahi ibnu idriis imaka waxa weeye markaa waxaa ka horeeyey dariiq kaloo ka ismaaciil ibn abi khaalid isaga uu kaba wariyeen wakiic iyo abu usaama ay kaba wariyeen marka cabdillaahi ibnu numayr de waxa weeyaan moxamed ibn cabdillaahi ibnu numayr xadiidkan uu wariyuu cabdillaahi ibnu idriis kaba wariyey ayay ziyaadadu la socotay waba matalan ziyaadadani laba socotay oo wuxuu yihi oo ziyaadadu ahayd walaqad shakowtu waan u cawday oo ilayhi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaan uga cawday oon u sheegtay ani anigu la asbutu inaanan sugnaanahayn cala alkhayri fardaha korkooda aanan kuba sugnaanin macnaa uu ka dhici jiray malaha dee walow ninkaa faariska u ahaa ama markaa dee faraska uu aada u eryaya ayaabu kaba baqan jiray inuu kaba dhaco ama awqaadda qaarkeed uu kaba dhici jiray tan buu leeyay inaan fardaha kuba sugnaanin waa xaalata ijraa'iha taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aan u sheegay anigoo dee arrinkaas kaba cabanaya fadaraba biyadihi gacantiisiibuu wuxuu ku dhuftay rasuulka ilaahay fii sadrii laabtayda wa qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow habbitu sug waa duco kaba acamsan ka waasacsan wuxuu doonayey oo dee sug oo cala alkhayl bal dee waa idlaaqay oo in dariiqii toosnaa iyo xaqii iyo kuba sug iyo arrinkan uu doonayo khaylko imika sabaadka halkan ama ahubuut waa isagoo mudlaqa weeye oo wixii uu doonayey wax ka weyn ba ka badan buu rasuulka ilaahay ugu duceeyey weliba muxuu sii raaciyey wajcalahu ilaahu kaba yeel haadiyan mid wax hanuuniya isagu wa haadiyan ligayri wa mahdiyan isagu hanuunsan waa mahdiyan fii nafsihi weeye alhaadi waa kaa isagu dee dadkii kale hanuuninaya mahdina waa kii isagu hanuunsanaayo oo si isagu hanuunsan horta oo dee ruuxi dadkii wanaag ugu yeedhayo laakiin aan kuba dhaqmahaynoo ku camal falahaynoo kii dee bal matalan xadiidku uu kuba yimi inuu marka qiyaamada naar laba geeye ahlunaarku kuba soo ururaan ay yidhaahaan maxaa ku keenay halkan isagoo calooshiisi iyo xidmiyaashiisii intay xagga dambe kaba dhaceen uu ku dhex saa ugu wareegayo maxaa hebelow ku keenay miyaanad macruufkana fari jirin munkarkana aanad naga nahin jirin ayaa maxay ahayd macruufka waan idi amri jiray laakiin lamaan iman jirin munkarkana waan idiin diidi jiray waan idiin weydaaran jiray markaa kaasi isagoo dee haadi lagu tirinayo ayaanu mahdi ahayn fii nafsi mid isagu dadkiina hanuuninaya isaguna dee toosan oo hanuunsan ilaahu kaba yeel dee intayna ilaahay waa u wada aqbalo intaba waa wada ahaa fardii waa ku sugnaaday ee sabaadkaa ka acamsanna waa ilaahay waa siiyey ee haadigaa mahdigaana uu ahaa xadaثnي cabdالxamid بن bayani qal aخbarana khaalid can bayani waa ku imika aan kuba soo maray sanadkii hore can qaysin can jariirin qaala kaana fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga waxaa jiray beytun beyt yuqaalu lahu lagu magacaabo dulkhalasati dulkhalasa waa beyt reer khascab la odhanayo oo reer yamaneedah ay dhiseen ay u ekeysiiyeen kacbadii oo ay ku dawaafi jireen oo xoolaha agtiisa kuba qali jireen iyagoo kacbadii u ekeysiinaya ama kuba shabahayo dulkhulaso la odhan jiray baa jiray wa kaana yuqaalu lahu waxaa lagu magacaabi jiray alkacbaة اlyamaniyatu wاlkacbaة الshaamiyatu macnaha magacan bay ku idlaaqi jireen alkacba اlyamaniya ayay kuba idlaaqi jireen iyo alkacba shaamiyana way odhan jireen walow isaga aanay kay ula jeedaan aanu ahayn bal lafdigan kolley xadiidka riwaayaadkiisa waa kuba wada yimi alkacbaة اlyamaniyaةu wاlkacbaة الshaamiyaةu barhkoodna iyadoo wowba aanu lahayn oo alkacbaة اlyamaniyatu alkacbaة الshaamiyatu taas baabuu yimi o oo dee waxaa bal maala lafdigiina si wax beydkaas ay magacan ku wada magacaabi jireen loo qaadanayo laakiin ujeeddadu waxa weeye oo imika halkan macnuu yahay dalkhalasa beydkaa ay odhan jireen laamtana kolkol way reebi jireenba kolkol khada way damin jireene waxay ku magacaabi jireen alkacbata alyamaniya kacbadii yamaneed bay ku magacaabi jireen kacbadii bal maala dee kacbadan almusharafa alkariim ee beyt maka kuba taalayna kol hadday iyagu xaggii yamaneed ka xigaan oo iyaguna shaam bay markaa ka soo jirtay waxay odhanayeen alkacbata ashaamiya oo waa iyagoo kala farqinayo o kala soocayo markay alkacba alyamaniya yidhaahaanna beydkan reer khascamee dulkhalasay u jeedeen hadday alkacba shaamiya yidhaahaanna marka yamaniya la joogayna xaggii shaam bay maka xigtaaye alkacba shaamiyay odhanayeen bal taasay odhanayeen markaa macnuu waa maxay oo imika lafdigan taqdiirku aanan sidan dee ku laqbaysanayna wa kaana wuxuu ahaa yuqaalu lahu mid lagu magacaabo kaadulkhalasa alkacbaة اlyamaniyatu yaadana koley lama waa lama shadayo markaasaa maxaan bal si dee macnuu kii loo jeeda kaa weeye cibaaradana aanan wahamiyo waxba laguma magacaabin aan lagu xukumin baan maxaan qadaranaynaa wayuqaalu lilatii bimakata waxaa kaloo ay la odhanayey ti iyadu dee kacbada maka ku suganna maxay odhanayeen alkacbaة الshaamiyatu oo meesha labay karayin tamyiiz bay ula imanayeen iyo tafriiq tandal khalaso waxay odhanayeen alkacba alyamaniya dee waa kuwan u ekeysiiyeyna beydkii ilaahay eh oo wixii beydka ilaahay laguma samayn jirayna way kuba samaynayeen iyo marka kacbadan dee maka kuba taalana waxay odhanayeen alkacba ashaamiya oo wa kaana yuqaalu maha macmuu in magacan isaga la wada odhan jiray oo alkacbaة اlyamaniyatu iyo alkacbaة الshaamiyatu isaga la wada odhan jiray walow cibaarada taas loo qaadan karo macnuhu waxa weeye labadan lafti bay ku wada dhawaaqi jireen marka alkacba alyamaniya dalkhalasay u jeedeen alkacba ashaamiyana kacbadan dee kacbaday u jeedeen oo wayuqaalu lilatii i bimakata alkacbaة الshaamiya faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi jariir buu ku odhanayaa hal anta adigu ma tahay jariirow muriixi mid iiga raaxaynaya min dilkhalasati dilkhalasa waa fadxu maka waa dhacay oo ay dee la furtay dhulkii daar islaam buu noqday meelihii asnaamta ay caabudi jireen ee laatiya cuseyena lasoo wada dumi iyo manaatiyo meelihii ay kuba kala sugnaayeen fadxu maka dabadeedba kana waa yar durugsanaayo yeman buu kuba yaalay waqtigaasna yeman dabadeed baa islaamku ahaa islaamkooda ay islaameenba uu ahaa haddaba markaa rasuulka ilaahay baa dee isaga waxa isaga ku cuslaaye dhibaya ama wax dhibo qalbigiisana bal waxa weeyaan dee culaysya siqan ama dhib kuba keeno waxaa dee ugu badnaa ama ahaaba waxaa dee ilaahay duunkii la caabudaya iyo shirki iyo markaasuu yihi ma iga raaxaynaysaa dilkhalasa ma iga raaxaynaysaa iyo wاlkacbaة اlyamaniyati iyo wshaamiyati waa lafdigan ujeeddadu dee ah dilkhalasa ma iga raaxaynaysaa oo isagu wuxuu kaba cabiraya shaamiya halkan inay qalad tahay qaadiciyaade laakiin sheekhu wuxuu leeyahy waan awilaynaa oo sidan kuba awilaynaa waa hal anta muriixi min qowlihim alkacbaة اlyamaniya wshaamiya had iyo goor dee way soo qaadaan iyagoo labadooda kala farqinaya mowdican dee markan uu sii jiray alkacba alyamaniya ay jirtana kolley cibaaradii kala imanaysa in kaas si loo kala soco cibaara inde kacbadiina alkacba shaamiya la yidhaha haddaba cibaaradoodaas iyo meesha iyo makaanka waxaasi ay ka dhalanaysa cibaarada caynkaasi ma iga raaxaynaysaa taas buu ku yidhi fanafartu ilayhi wuxuu yihi jariir baa odhanaya waan u baxay oo de waa dagaal ahaan fii miati وakhamsiina min axmasa anoo boqol iyo konton nin oo reer axmasa waa reerkoodii isaga iyo qays iyo bal maala bayaan iyo ismaaciil ibn abi khaalid iyo waxaan leeyahay wada reer axmas bay ahaayeen waana jiri bajiilo kaba mida bajiiladuna barhkood baaba yidhaahaa waa magac in haweeney dee magaceed weeyo malaha reerka hooye ahaan ahaydbe min axmasa boqol iyo konton reer axmasa ayaan xaggiisii u baxay wada fursaan bay ahaayeen fakasarnaahu waanu jebinay jejebinay waqatalnaa waananu dilay man wajadnaa ciddii aan helay cindahu agtiisa aan kala helayna waanu dilay dee sadanadii iyo waxaa dee isaga weyneynayeyba ah faataytuhu rasuulki ilaahay baan u imi faakbartuhu warkii baan u sheegay walow markii hore intaanu imano nin uu soo diray dee bishaaro ugu bishaareynaya rasuulka ilaahay hawshii inay fuliyeen qaala wuxuu ihi markaa jariir fadacaa wuu duceeyey rasuulka ilaahay lana anaga waa dadkii dee ka qayb qaatay ee muhimadan weyn soo gutay ee soo fuliyey iyo wali axmasa reer axmasba waa qabiiladoodiiba waa u duceeyey xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akbarana jariir can ismaaciil bn abi khaalidi can qays bn abi xaazimi can jariir bn cabdillaahi اlbajariyi qaala wuxuu yihi jariir baa odhanaya qaala lii rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay baa igu yihi yaa jariiru jariirow alaa turiixunii miyaanad iiga raaxaynahayn min dilkhalasati sanamkan dilkhalasa laydhaa waana beytin beyt khascama reer khascam u sugnaaday oo kaana yudcaa lagu magacaabi jiray kacbata alyamaniyati kale waa mawsuufkii ayaa sifadiisii loo idaafeeyey oo laftigii horeynu sooba aragnay waa ka ahaa alkacbata alyamaniya nimankan reer kuufee nuxaaduna iyaga san way ku baneeyaan walow dee basriyiintu dee sidan ay waxyar qadaraan mudaaf ay halkan qadaraanba wax kale oo kacbat aljihati alyamaniyati oo kale iyo ee laakiin kufiyiintu sideedan bay in mawsuufka sifadiisii loo idaafeeya ay markaa dee agtooda waa iska dhibaata ma jirto xagga luqa ahaan haddaba kacbada alkacba alyamaniya lagu magacaabaye qaala wuxuu uhi fanafartu waan baxay fii khamsiina wa miati farisin wa kuntu waxaana laa ahbutu calى اlkhayr fardaa kumaan sugnaan jirin waan ka dhici jiray fadakartu dalika lirasuuli اllaahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahi baan arrinkaa u sheegay fadaraba yadahu fii sadrii faqaala allahuma habithu wajcalhu haadiya mahdiya waa tii aan soo sharxnay qaala wuxuu uhi fandalaqa waa tegey jariir isagoo ciidankaa boqol iyo kontonkaee isku reerka ah hogaaminaya faxaraqahaa waa gubay binaari dab buu kuba gubay uma dee waanu dilay sadadadeedii wixii ay meesha ugu tegeenee meeshan dee waxa weeyaan adigu dee shirkiga iyo kufriga kuba samaynayay uma bacatha jariirun jariir baa diray ilaa rasuulillaahi salى اllahu عalayhi wasalam rajula nin buu diray yubashirhu u bishaareeyo yukna oo macnaa intii aanay soo gaadhin buu nin iska soo horreysiiyey rasuulka ilaahay dee bishaaradan fadxigan iyo meeshii baadilka iyo xumaanta lagu samaynayay tirtiritaankeedii iyo suurinteedii uguma bishaaraynaya taas buu u sii diray ninkana waxaa loogu kunyoonayey abaa ardaata oo midna annaga naga mida reer axmas haddaan nahay faأtىa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala lahu wuxuu ku yihi ninkii baa odhanaya abaardaat magaciisuna waa inoo dambeeyaaye maa jiئtuka kuumaan iman oo dee anigu meeshii kamaan iman weeye xataa taraknaha ilaanu kaba tagnay iyadii kaanoo dee markaanu dhammayneen gubnay kaanahaa say jamalun awr ay tay ajrabu cadhaysan oo ur intuu cadhoobay kolley waxa dee san daamurka oo kaleo qadiraan ay odhan jireen bay marmarin jireenoo waa madoobaan jiray markaa waa iyadoo gubatay oo madoobaatay oo aada moodo awrkaa intuu cadhaysan yahay qadiraankaa la marmariyey ee se u madow oo kale iyadoo ah dee way gubatay ilayna meeshuu way gubeen fabaraka rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi waa barakeeyey macnaa wuxuu ugu duceeyey barako calىa khayri axmasa warijaaliha khamsa maraatin dee waxa weeyaan baadilka aada u foosha xumaa markay suuliyeen waa axmas fardaheeda iyo raggeedii fursaanta ahaydba waa u duceeyey oo shan goor buu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ilaahay inuu barakeeyo uguba duceeye xadiidka dariiqa baa inoogaba hadhay waayo dee laba xadiis baa baabkan kuba aragnaye duruqdiisa kalunbay intani ahayd macnuhuna waa macnaha oo dee jariir ibnu cabdilaahi manqabo weyneye uba sugan tahay ducada rasuulka ilaahay uba duceeyey reerkii iyo isagaba gaar ahaantiisana waa taan aragnayba xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiicun xa وxadaثna bnu numayri qaala xadaثna abi xa وxadaثna mحamed بn cabaadi qaala xadaثna sufyaan waa ina cuyeyne xa وxadaثna bn abi cumara qaala xadaثna marwan yعni اlfazariy xa وxadaثnii mحamed bn raafica qaala xadaثna abu usamata kulhm can ismaaciila intoo dhamiba ismaaciil bn abi khaalid ayay kaba wariyeen bihada isnaadi waa isnaadkiisii imakaba aan soo aragnay ee aan bartana xadiidkii inoogu dambeeyey oo waa can qaysin can jariir wa qaala fii xadiidi marwaana marwan xadiidkiisana wuxuu kuba yihi macnaa riwaayada marwaan baa ziyaadadan lahayde fajaءa waxa yimi oo rasuulki ilaahay uba yimi bashiiru jariirin jariir ninkii uu soo diray bishaaraynayey waa ninkii dee bishaarada wadee jariir soo diray oo ah abu arbaata waa kunyadiisii xuseyn bnu rabiicatana waa magaciisii isqooyinka qaarkood baa waxaa dhacayba siin halkan oo xusein in laba yidhaaho laakiin ta sawaabkii waa tan aan hayno yubashir muxuu u yimi yubashiru xaalu u bishaareynayaa nebiya salى اllahu عalيyه wasalam bal jariir iyo bal reerkooda oo dee waa kaa rasuulka ilaahay uba duceeyey ilaahay inuu barakeeyo waa ducaan la soo celinayno ilaahay aqbalayo iyo dalkhalasa iyo halkaas baa baabka intaas baan kaga baxaynaa marka baabu fadaa'ili cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma cabdillaahi bnu cabaas fadaaishiisii iyaroo kooban baaba inoo imanaysa cabdillaahi bnu cabaasna waa saxaabiga jaliilkaa xabru اlumma albaxruna la odhanayey alxabruna laba odhanayey cilmigiisii badnaa tarjuman اlqur'aanna laba odhanayey waa aqoontii badnayd oo ama kitaabka ilaahay iyo cilmiga kaleba uba lahaa cilmi dee oo dhan saasoo waa kolley hadday tahay xadiis iyo hadday qur'aanka tahay oo dee kaa turjumaan alqur'aan looguba magacaabay iyo hadday fiqi tahay iyo hadday luqadii carbeed iyo shicirkeed iyo ansaabtood ay tahayba intuba aqoon aada u sarraysa uba lahaayo waa saxaabigaa jaliilka kolley aynaan tarjamo iyo idaaxba aanaynan uba baahnayn hijrada horteedna saddex sanadood baa dhalashadiisu kaba horeysay saa daraaddeed saynu soo marneen oo waqtiyadii rasuulka ilaahay wafaaday waqtiyadaasuu qaangaadhayeyba ama uu kuba dhowaa ixtiraamkii uu kuba dhowaa sa lafdiga xadiidka uu kuba yimi sideed iyo lixankii hijiradana waa dhintay daif baana laguba aasay oo markaa daif uu tegey kolley maka oo intii hore jooge malaha kolley wax yar dhex maray isagii cabdullaahi bnu zubayr iyabuu xagga ugu kaco halkaas u deganaa fadaaishiisii xadaثna زhayr بن xrbi وabubakr بن النdr qاala xadaثna hashim بن الqاsm qala xadaثna wrq بن cmr اlyashkuriyu qaala samictu cubaydالlahi بn abi yaزيida yuxadiثu can iبn cabaasi ma arkanin inagu cusub abubakr iبn النdrina kolkol waxaan usoo arki jirnayba abubakr بn abi النdr oo ibn abi النdr sheekuna labada arimoodba waa sheegaya labada macnoba waa sawaabo waa abubakr ibnu nadr ibn abi nadri oo nadrigaas baa dee isagana laba siida ibn abi nadri markaa kollaa dee awowgii baaba loo nisbeeya un kollaa waa tan kolley magaciisa kunyadiisan un baabay barhkood yidhaaheen tan un baaba ninkan uba magaca barhkood baa magaciisa axmed kaba dhigay kuwa moxamed bay kaba dhigeen laakiin kolley tanaa badan in isaga iyo زuhayr iبn xarbina waxay ka wada warinayaan hashim ibn اlqasim isagana horeynu usoo maray laqabkiisana qaysar baa la yidhaahaa in waana abunadr